wafdi ka socda dowlad deegaanka soomaalida ayaa maalmahanba booqasho ku joogay gobolka awdal ee somalilan labada dhinac ayaa waxa ay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin ammaanka fududaynta isu socodka iyo ganacsiga sida uu ku soo warramayo wariyaheenna haashim sheekh cumar good wafdigan oo ka socday dowlad deegaanka soomaalida ayaa socdaal laba maalmood ah ku joogi doona magaalada boorame ee gobolka awdal taasoo maalintii shalay ay la yeesheen maamulka gobolka iyo ka degmada boorama kulamo la xidhiidha dhanka nabadgelyada iyo xidhiidhka labada dhinac sida uu idaacaddan v o a u sheegay guddoomiyaha gobolka awdal maxamed axmed caalim
wafdi ballaaran uu hogaaminayo cabdisalaam yuusuf maxamuud oo wasiirka maalgashiga iyo dhulbajoogta aanoo yimi qoleyskana waxaanu saaray nabadgelyada iyo ganacsiga si labadan dowladooda walaalaha ah si aanu ganacsigooda isugu xidhi lahayn maalgeshigooda nabadgelyadana wada ilaashan lahayn baa wadahadalkayagu ahaa si wanaagsanna wuu noogu dhammaaday guddoomiyaha gobolka faafan ee dowlad deegaanka soomaalida cabdixakiin sheekh xasan cali ayaa isaguna tilmaamay in si guud qodobada ay isla qaateen ay ka mid yihiin nabadgelyada isku socodka labada shacab iyo ganacsiga maadaama labada shacab yihiin dad isku mid ah saad ka warqabtaa maaragtay wax weyn dadka labada dhinac waa dad isku mid ah nabadgelyadooda iyo maaragtay xidhiidhkooda dhinaca arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha si guud inay ilaashadaan waxaa raaca dhanka tusaalahaan isu socodka bulshada oo kale in la fududeeyo goobaha interbointiyada maaragta waxweyaan laga soo galo ama laga baxo waan ka wada hadalay in shacabka isu dhoweeya magaalooyinka maaragta waxweyaan jaarka gaar ahaan in dadku maadaamay dad wada dhashay oo ehel oo labada dhinac isu baahan kara yihiin in la fududeeyo waan ka wada hadalay waxaa kaloon ka wada hadalay dhanka ganacsiga oo kale la keeni karo wax xaggaa maaragta waxweyaan wixii xaggaa looga baahan yahay waa xaggan taallo dadku maaragta waxweyaan inay isu furfurmaan maalgashi la sameeyo fursadaha jira maaragta waxweyn annaguna inaan u soo bandhigno ganacsatada halkan joogta ee ganacsatada xagga deegaanka joogtana iyaga laftooda inaan fursadaha halkan aan ku aragnay aan uga warbixinno marka waxaan booqannay jaamacadda taariikhiga ee camido kaloon booqannay waxaa kaloon booqannay warshadda furaashida maaragta waxweyn oo iyadana warshada aad weyna xagga waxbarashadana maaragta dugsiyo gaar loo leeyahay baan iyagana aan booqannay oo dugsiga m b k uu ka mid yahay marka labada dhinacba maaragta nabadgelyada kasoko waxyaaba badan oo ummadda soomaaliyeed faa'iido u leh baan ka wada hadallay runtii si wanaagsan oo isafgaradaynaynu sidoo kale guddoomiyaha gobolka faafan cabdixakiin sheekh xasan oo aan wax ka weydiinay sida uu saamaynta ugu yeeshay gobolkan faafan oo ay deris yihiin gobolkan awdal cayayaanka ayaxu ayaa waxa uu sheegay in saddexdii bilood ee u dambeysay gobolka uu soo galay ayax tiro badan oo khasaare gaadhsiiyey dalagyada beeraha ayaxaasi wuu ku jiraa gobolka waana kulley musiibo dee wax ilaahay keena weeyaan laakiin ka gobol ahaan iyo ka xukumad ahaanba dadaallo badan oo waxyeeladiisa lagu yaraynaya ayaa la wadaa hashim sheekh cumar good v o a boorama